والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف يسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير الباب الثالث باب كصدحات في آداب العلم علمك آدابتي سأيو بابي هاي آداب العلم وشيء مستح... مستحب كايو التي على يسي ووحو بابي هاي باب كان وحيالها لقدر بيقفك عالمك علمك لينو إلاليه cilmigiisa markii loo firiyo xilliga uu diinta gudbinayo oo been inuu iska ilaaliyo nebiga uu ku been sheego calayhi salaatu wasalaam qowl iyo ficil iyo inuusan qofku fatwoonin cadamu liftaa bikayri cilmi cilmi la-aan inuusan qofku iska jawaabin hadduu qofku cilmi la-aan iska jawaabo fa ina haadaa dalaalun wa idlaalun kabiir waa dhumid iyo dhunsiin dalaal isagaa oo dhuma iyo idlaal ummaddan ou dhumiyo weeyaan can anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wasalam annahu nebigu kaana wuxuu ahaa idaa takallama bikelimatin kelimad markuu ku hadlayo kelimada hadda waxaa looga looga jeedaa waa jumla mufiida fii shaani diin hadal isla socdo oo faa'iido lahoo diinta arrimaheeda laga hadlayo markuu nebigu ka hadlayo ku hadlayo acaadahaa kelimadaa waa soo celcelin jiray talaatan saddex jeer uu soo celin jiray xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo si looga fahmo oo ilaa la garto ujeeddadu ka wado oo soo celinta ujeecilladu waxa weeyaan ku dadaalka nebigu uu ku dadaalaya calayhi salaatu wasalaam inay fahmaan iyo waxa uu leeyahay inuu qalbigooda ku sugnaado wa idaa ataa nebigu hadduu u tago calaa qowmin qole hadduu ku dul yimaado bimacnaa soo maro oo fa sallama calayhim dushooda qolada uu salaamo sallama waa salaami jira calayhim dushooda halaatan saddex jeer buu salaami jiray waxa weeyaan masalan salaantii hore markuu salaamay ayaysan maqal tii labaad baa lagu celinaya taa labaad haddaysan maqal mar saddexaad baa la salaamayaa saddex jeer hadday maqli waayeen waxba markaas soo celin male lasii badin maayo saasaa loo salaami jira amaba salaamtaba marka hore oo la yimaado iyo markii qofka soo gala yidhaahdo iyo marka dambe uu tegayo iyo iyaduna fasiro kalena xadiidku waa leeyahay rawaahu lbukhaariyu wa abu daawuud wa canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi yasiruu fududeeya walaa tucasiruu hana cuslaynina yusri la imaada iyo fudayd cusrigana iska ilaaliya waxaa arrintan loo sheegi jiray dadkii ma garanaysaa nebigu diri jiray calayhi salaatu wasalaam oo manaadiqda iyo gobollada kala gedisan iyagoo mucallimiina loo diri jiray ama iyagoo umuraayo barasaabyo iyo madaxba ka ah ayaa lagula dardaarmi jiray yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu bishaareeya oo dadkaa u tagaysaan khayr iyo liibaan labada daarood ugu bishaareeya markay la yimaadaan waajibaadkii la amray xumaantan ay ka fogaadaan walaa tunafiruu ha eryinnina oo dadka ha cayrinnina oo ha ku cuslaynina diinta oo bishaarada u sheega rawaahu shaykhaani bukhaari iyo muslim baa wariyey marka cibradu waa bicumuumi lafdi shay kasta waxaa la rabaa suhuule in loola yimaado xadda sharciga mar haddaan laga baxaynin oo qofka xaakimkaah iyo kan caalimkaah iyo midka madaxda ah ee ra'iiska ah kan weliga ah kuwaasoo dhan inay rifci la yimaadaan baa loo baahaya diinteennan oo dhan baaba waxaa loo soo dejiyeyba dhibaatadii iyo shiddadii iyo culayska inay kor kor yeesho oo ummadda ka dulqaado marka sahlanaan bay la timi diinta dadka waa loo sahlaya lagu adkayn mayo can abi waa'ilin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa waa cabdullaahi ibnu mascuud haddii layska idlaaqo yudakiru naasa dadka kii wacdiya oo xusuusiya fii kulli khamiisin maalin kasta oo khamiisa ayuu dadka wacdin jiray fa qaala lahu rajulu nin baa ku yidhi lahu ibnu mascuud yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow waa kunyadiis lawadidtu anigu waxaan jeclaaday buu yidhi annaka adiga oo cabdullaahi bnu mascuuda dakartanaa inaana wacdidoodna xusuusisidoo waanisid kulla yawmin maalin kastaba wacdigaada inaad noo soo jeedisid ee khamiis ka khamiis waa muddo dheere maalin kasta inaana wacdo ayaan jeclaystay qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud amaa inahu xaaliya shaaniya yamnacunii waxaa ii diidaya min daalika arrinkaas maalin kasta inaan idin wacdiyo waxaa ii diidaya annii anigu akrahu waxaan nacayaa an umillakum inaan idin noojiyo idin daaliyo wa innii aniguna atakhawwalukum waan idin siinayaa bilmawcidati mawcidada iyo wacdiga ayaan idin siinahayaa waa idin faajafaajoonaya waa idin waqti waqtiyeynayaa si aydna u noogin kamaa sidiiba kaana uu ahaa annabiyu sala allahu calayhi wasalam yatakhawalunaa kii noogu moogamoogeeya ama noogu waqti waqtiyeeya ama noogu faajofaajooda bihaa mawcidada oo nebiguba xilli kasta ma istaagi jirin iyo maalin kaste xilliyan buu istaagi jiray kale fogfog wuxuuna sidaa u samayn jiray nebigu oo noogu waqtiyeyn jiray ama noogu moogageyn jiray makhaafata sa'aamati noogidka cabsashadeed calaynaa dushayadana uga cabsanayo inaan noogno oo nebigu nooga cabsanay inaan noogno oo haddii maalin kasta qofkii magaranaysaa la dul taagan yahay oo hadhow iska noogo markaasaa naloo waqtiyeyn jiray xilliyaa nalo ku aadan jiray rawaahu shaykhaani watirmidiy xadiidkani waa xadiid weyn cajaa'ib xadiidkan iyo labada xadiidoo ka horreeyey isku saddexdaasi aslun cadiimun fi tacliim waxbaridda dadka wax la baraya asal u yihin iyo dadka sida loo hanuuniyo falikulli daa'ifatin usluubun daa'ifo kastoo dadka ka mid ah qaab iyo usluub bay leedahay walikulli walikulli daa'ifatin darbun min almacaani nooc kasta oo bulshada ka mida oo lala hadlayana ereye iyo orahyo loo isticmaala baa jidha qaab loola hadlo oo yaslukuhu lwaacidu qofka wax wacdinaya oo u maro fa daa'ifatu lmutacalimiin dadka wax baranaya iyo culimooyinka iyo xeraha iyo ardayda marka lala hadlayo yusmicuhum wuxuu maqashiiyaa qofka wacdinayaay shay-an oo min alakhlaaqi sharciya shay ka mida xagga akhlaaqda sharciga ayaa loo la barayaa dhaqanka wanaagsan wayulfitu nadarahum ilaa tasxiixi niya eegmadooda wuxuu usoo jeediyaa inay niyadooda iyo caqiidadooda tasxiixiyaan niyada inay wanaagsadaan walbucdi can iriyaai istusus inay ka fogaadaan alladii riyahaasoo yuxbidu lacmaaq acmaasha buriya qofkii istusus la yimaada maca xusni lcibaara isagoo ereyo wanaagsan isticmaalay wa darbi lamhaali limaa yaquul waxyaalaha u leeyahana tusaalayaal iyo mahmahyo u soo qaataa qaabkaasaa loola hadlaa dadka wax baranaya daa'ifatu ljaahiliin dadkaan waxba garanayna waxaa loola hadlaa yukallimuhum biluqatihim luqaday wax ku garanayaan qola kasta afkoodaa lagula hadlaa maqash luqadoodaa lagula hadlaa iyagana qaabka wax u fahmayaan birifqin waliinin weliba laakiin si dhimrin iyo rifqi naxariis ay ku sugan tahay wa takriiri limaa yaquul waa dad iska juhalaaya ee hadalka la leeyahin waa loogu celceliyaa xataa yafhamu ilaahay ka fahmaan wa yashrax lahum wa u sharxaayo awaliyaat lcilmi cilmiga bilowyaashiisa waxyaalaha ugu horeeya masaa'il qaamidaada lagalama hadla kuwaas ka arkaan ilislaam ayaa iyaga loo sheegaa ha shanta tirulislaamka iyo oo iimaanka lixdiisa iyo kayfiyat ulwuduu qaabka loo weysaystay wasalaati qaabka loo tukaday waxaasuu u sheegaa bilqowli waalcamali maca taysiiri watabshiiri isagoon una bishaaraynaya una fududaynaya qaabkaasa si ay diinta acmaasheeda ugu nashaadoodaan qaabkaasa loola hadlaya weliba wa cala alcaalimi walwaacidi qofka cilmiga le iyo qofka dadka wacdinaya an yataxaraa u qaata alfaraaq xilliyada jaaniska waa inuu ku dadaalo iyo xilliyada nashaadka sida mujtamacaadka meelaha layskugu yimid masaajidada guryaha meelaha layskugu yimaado meelahaasaa dadka wax loogu sheega wa an yabtacida waa inuu ka dheeraado can qawaamidulcilmi cilmiga masaa-ishiisa daqaa'iqaayo qarsoon ya ee dadka ku cararayaan aysan garanayn waxyaalaha u sheegin waa inuu fiiriyo qofku walyandur fi lbey'a allatii yudarisu laha bey-ada iyo dadka macnaha u daraaseynayaana ha firi saas kuwa ula hadla fa daa'ifatu tujaar qolada ganacsiga ku jidha iyo wasanaac sancadaha iyo xufuhum wuxuu ku booriyaa cala sidqi run inay sheegaan fi lmucaamalati markay wax kala mucaamaloonayaan iyo walwafaa'i buu ku booriyaa inay wafiyaan cahdiyada iyo waxyaalihii lagu ballamay iyo wacadimulkish khayaanalaan qaabkaasa ganacsigana loola hadlaya daa'ifatu lmasaariciin qolada beeralayda yurhibuhum min itlaafi zarci ku cabsi gelinaya inaysan zarciga talfin iyo wixii la mida waxyaalahay sameeyaan sidaasuu la hadlaya calaa kullin boqolalka saxaalkood wuxuu keenaya kula hadlaya marka qaabkaa marka uu la yimaado fa yaati dawaau calaa wafqi daa'i wey daawadu waa imaanaysaa xanuunkii si waafaqsan daawada iyo xanuunka hadday is waafaqaan waa lagu biskoodaa a inta badan washifaau biyadi illah ilaahay baana caafimaadka hayo marka caafimaadka xag rabboo jiraa laakiin daawada dee inagii baa hayna weeyaan waka yahdii man yashaau ilaa siraati mustaqiim intaa cajaa'ibkaa uu kuu sheegay qaala anasun anas wuxuu yidhi inahu shani layamnacunii waxay ii diidaya an uxadiakum inaan idiin xadiiso xadiisan kasiiran xadiis tiro badan inaan weriyo oo iska badiyo waxaa ii diidaya ana nabiya nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa qaala wuxuu yidhi man tacamada calaya qofkii ila kasa dushayda kadiban been falyatabawa ha darbado ama ha qaato maqcadahu makaanu askunkiisa mina naari naarta ha ka darbado ha ka qaato meeshuu ka geli lahaa qofkii nebi maxamed been ku dul abuurta sidaas ha u diyaargarow rawahu larbaca oo been waa in la iska ilaaliyo diinta marka la akrinayo walimuslimin waxay ahayd ina kadiban been baa nebigu yidhi oo calaya dushayda lagu been sheegay laysa ka kadibin been oo kale maaha calaa axadin qof kale lagu dul lagu been abuurtay aniga beenta laiga sheego sharciga o dhan baa la iiga dayanayaa nebigaa saa yidhi been haddaad sheegtid ama saas sameeyey la mid maaha been kaleo qof kale a ku dul sheegatay faman kadaba calaya qofkii igu been sheegta dushayda mutacamidan xaaliya kii u kasaya falyatabawa ha darbado ha qaato maqcadahu makaanu fadhigiisa min annaari naarta xaggeeda waxyaalaha la iska ilaalinaya ayay ka mid tahay oo inaan xadiid badan sheego waxaas been baan ka cararayaabuu ku leeyahay saxaabigan anas ibnu malik radi allahu canhu oo khaadimkii nebiga ah marka been nebiga lagu been sheegtay waa dembi weyn waa been ilaahay lagu been sheegtay iyo rasuulkiisii sharcigiina lagu been sheegtay ciddii la timid iyo ciddii soo dejisay saasaa nebigu yidhi mar haddaa dhahdid nebigii iyo sharcigii iyo ciddii la timid iyo ciddii soo dejisay intaasba waa ku been sheegatay ummadduna waa ku dhumaysaa marka dembiyada waaweyn bay ka mid tahay marka waxaa la leeyahay waaba kas haddii nebiga loogu been sheego culimada qaar waxay leeyihin waaba gaalnimo a usuul fiqiga ka hadli jira imaama xarameyn ayaan filaya laakiin jumhuurtu waxay leeyihin gaalnimo maaha haddausan xallishan laakiin waa dembi weyn oo khatar ah adaa haddaa adigu beenta bilowday iyo haddii inta ummad hore bilowday bilowga ay bilowday adigu ka soo naqilay sidoo aad ka soo raraysid waa isku mid mar haddaa ogtahay wuxuu inay been yihiin lama ogola adoo shaki iyo malamale iyo waxaas shakisan nebiga ha ka xadiisin oo wax ka werinin lama ogola yaqiin ayaa la doonaya ama xugun ha noqdo ama khabar ha noqdo ama wacdi ha noqoto ama tarkiib iyo tarhiib waka can cabdillaahi bni camrin waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi in allaha ilaahay laa yaqbidu lcilma cilmiga ma qibdoodo ma qaado intizaacan siibid oo yantazichu uu ka siibayo min alcibaadi addoommada culimmada cilmiga taqaan ilaahay cilmiga qalbigooda ka masixi maayo oo subaxa dambe ama xilliga dambe la arkimayo iyagoo aan waxba garanayn wixay cilmi yaqaaneen aan waxba sheegi karin haddii sidaa lagu samayn lahaa culimmadan ihaanay ku noqon lahay culimmaduna waa ahlullaahigiio lama ihal ilaahay ihaanayn maayo marka cilmiga qalbigooda ilaahay ka masixi maayo culimmada walaakina yaqbidu lcilma ilahay cilmiga waa qaadanaya biqabdi lculamaa'i biqabdi arwaaxi lculamaa'i culimada arwaaxdooda qaadideeda ayaa ilahay cilmiga ku qaadaya culimadaa laynaya wey way dhimanayaan markay dhintaan bes hadde cilmigiina qofku waa la dhintay wixuu intuu noolaa laga reebay mooyaane sidaasaa marka cilmigii qofkii intoo laga masaxay sidaa jahligu ku imaan maayee dadkii yaqaanay baa macnaha ilahay qibdoonaya ee arwaaxdoodii baa la qaadaya waa dhimanaya qaab kastaa ku dhintay marka dhimashadii qofkii culimadaayoo dhintaaye oo ninka caalimkaayoo dhintaaye waa caalamka o dhan oo kharaabay baa la yidhi caalamkaoo dhan oo dhintay bay ka dhigantah marka saasoo kale weeyaan dee haddana fitanta iyo waxaasaa iska badan oo culimada iyo dhimashadoodu waa iska badan tahayba xataa idaa lam yabqa caalimun caalim markausan baaqi noqon nin caalima markausan baaqi noqon oo la waayaba amaba riwaayo kale lam yubqi ilaahay markuusan baaqi yeelin caaliman markaa la kordhigo waa laba riwaayo ittakhada naasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan madaxoo juhaalan juhalaaya jahli badan madax baa la samaysanayaa jaahiliina ilaa culimadii waa dhimantay dadkii dadka ma garanaysaa indhaha u ahaa waa dhintay qaabkaasaa ku dhinteen fasu'uluhu kuwaas booska buuxiyada juhaladaabaa wax la weydiinaya ilaa dadku inay wax weydiiyaan ba iskaga baahan yihiin fa aftawyana waa iska fatwoonayaan bikayri cilmi a cilmi baa loo soo aadayaay oo iyadii baa ragga culimadaa tagee baa meeshii jooga markaasee wax la weydiinaya markaasay isna jawaabayaan ma naqaan dhihi mayaane bikayri cilmi fa dalluu iyagu waa dhumeen kuwaan dadka ma garanaysaa u jawaabaya waa dalluu ummadday u jawaabeenna waa dhumiyeen iyana waa dhumeen ummaddiina waa dhumiyeen ilaa diin u sheegi mayaane ma yaqaanaane rawaahu sheekhan waa tirmidiy markaa fiiri dad madaxun baa dadku markasta iska samaysanaya juhalaha akhruzamanka waan diinna garanayn ummaddiina waa dhumiyeen iyana waa dhumeen madax bayna iskaga dhigeen rawahu sheekhan waa tirmidiy oo weliba diin baan madax idinku nahay bay leeyihiinoo waa dadka cilmiga la weydiinayo can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man uftiya qofkii loo fatwoodo bikayri cilmin cilmi la-aan oo masale loo sheego cilmi la-aan oo sidii ku dhaqma kaana ismuhu dembigiisu wuxuu ahaanayaa calaa man qofkii aftaahu u fadwooday qofkii u jawaabay cilmi la-aan haddii qof inta masale ku weeye aa u sheegtid waa dhahday diintu sidaa weeye si aysan ahayn qofkaad wax u sheegtay iyo ciddii kale uu usii sheego iyo wixii kasii farcamoo dhan dembigay la yimaadeen ilaa waxaa u fadwootay bay ku dhaqmeene waxaa dembigeeda adiga dushaada wey waa inaa iska ilaaliso marka waxaadan cilmi ulahayn inaadan ka jawaabin oo weliba shareeco ah weliba xadiidkani wuxuu ka hadlayaa xadiidkii hore weeyaane wa huwa ikhbaarun bima sayaxsulu fi akhiri zamaan akhiru zamaan waxaa imaan doono maxay ah min mowti lculamaa'i culimmadu inay dhiman doonaan wa cadami khilaafihim bikayrihim cid kale inaysan khaliif yeelayn oo dadka ma garanaysaa ruwaasada iyo madaxdu iska jawaabayaan cilmi la-aan amaba waxay leeyihiin cilmigaa la qaadaya ujeeddada waxa weeye cilmiga in lagu camalfalaa meesha ka baxaysa cilmi dariiqan waa la helayaaye waxaan la helayn dadkii ku camalfali lahaa camalfalkii baa yaraanaya amaba cilmi bilaa khushuuca buu noqonaya wa kullu haadaa bu yidhi haddii khushuuc la-aanay tahay hadday camalfal la-aan tahay hadday culimo dhimashadeed tahay intuba xaasilun alaan buu yidhi sheikha intuba hadda zamankan waa joogtaa buu yidhi intuba waa jiraan nasalullahi asalaamata ilahay baa nabadgelyo weydiisanay waman ashaara qofkii u ishaara calaa akhiihi walaalkiis biamrin amar qofkii u ishaara oo kula taliya amarkaasoo yaclamu og yahay ana rushda hanuunku fii kayrihi kayrkii inuu ku jiro qof baa kula tashaday arrintii baa marka waxaa tiri waxaan kugula talinayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaas waana si aad og tahay in laga fiican yahay inuu habaa in ou dhumo baa ujeeddada weeye faqad khaana wuu khayaam qofka sidaa qofka kula teliyey ta tashiga iyo naseexada weydiiyey ila addiinu naseexa weeye si kale kula teliyey wuu khayaanay baa nebigu yidhi rawaahu abu daawuud wa ibnu maaja labada ayaa werisa marka qofka lala tashaday waa inuu ku dadaalo sida wanaagsan oo isagu naseexada u arko inuu sameey inuu u sheego weyaan qof baa cilmi kaala tashaday waxaa maxaan bartaa fanigee bartaa maxaan bartaa yaan ka ka bartaa xaggee ka bartaa masaladaas iyo wixii lamida dhaqanki waxaas ku weydiiyey ama talooyinkii kaleo dunawiga ahaabuuba kaala tashada sida masaalidiis ugu jidha inta aad adigu isleedahay dadaalka waa inaa usheegtay aadan wada khaldan ku hogaamin can cawf ibni malikin can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa yaqusu cala annaasi dadka dushooda uma qisoodo oo uma xikaayoodo oo ma wacdiyo oo cilmiga uma akriyo ilaa amiirun nin amiiro madax oo dadka ma garanaysaa xaakimo a mooyaane xaakim baa looga jeeda amiirka aw ma'muurun mid la soo amray mooyaane oo xaakimkaa soo amray oo xagga dawladda baa laga soo amray fasax laga soo siiyey inuu dadka diinta u akriyo aw amase kan saddexaade mukhtaalun mid mukhtaala mooyaane mukhtaal waa muraay mid istutusaya saddexdaas oo aan xagga dawladdana ka socon loona xaakimna ahayn kii xaakimku soo fasaxayna aan ahayn ee isagu iska diriqsanaya saddexdaasaa dadka wax u sheegay sideedaba waxa weeyaan xaakim inuu wax sheego ama xaakimka xaggiisa mid ka socdo oo ma garanaysaa culimo loo ogolaaday dadka inay diinta baraan ama wasaaradda diinada ha ka socdeen ama dawladda islaamka ha u fasaxdo iyo madaxdeedu wakaas munaasib inay u yihiin inay dadka wacdin karaan inay wax u akrin karaan inay u xukumi karaan uka midda kalena labadaa qof oo ninka ama madaxda ah ama xagga dawladda ka socda qalbigu waa u iilasho badan yahi oo ninka sheikaayoo xaggaas ka socda iyo ninkii kaleoo isagu hadduu doono sheikh ha noqday markii la yidhaha ninkaan xaggaasu ka socdaa waxa weeye indhaha dadka waa soo jeedanaya aad bay magaranaysaa nafta ugu iilanaysaa ma'muur xagga dawladda laga amray wey oo mukhtaal waa mid muraayo istutusaya labadaa midna maaha mukhtaal maxaa loo yidhi dee hadduusan labadaa midna ahayn waa nin madaxnimo raadinaya cilmigiisu ilaahay darti maaha weeyaan markaa wa min qismi lma'duuni lahu man kaana waxaa ka mid a dadka idanka haysta oo wax akrin kara man kaana cindahu ijaaza culimaa u ijaazaysa waxaa la yidhi kitaabkan waa lagu ijaazeeyey waad akrin kadhaa shiikhiisi waa u ijaazeeyey waa ma'duun weeyaan waa akrinaya aw shahaada cilmiya ama shahaado haystaaba shahaada cilmiya inuu fannigaa yaqaan a meeshuu ka soo baxay iyo dugsigu ka qalanjabiyo wixii la mida shahaado caddaynaysa ayuu haystaa cilmiye ah inuu aqoon u leeyahay shaygan iyana waa akrin karaa bilwacdi walishaad tadriis alcilm loogu caddeeyey aw lam yakun cindahu shahaadaba ma hayso siday u badan yihiin culimada soomaalidu walaakin aqarahu alculamaa alcaarifuun culimada caarifiintaa u qiray ninkaas inuu wax akrin karo cilmi leeyahay isna waa akrin karaa wakayru haulaa'i laa yajuuzu lahum atasadi lilcilm intaa waxaan ahayn inay cilmiga usoo awaloobaan oo usoo fadhiistaan oo dhahaan dadkan waxu sheegaynaa oo dul istaagaan looma ogolo iyo inay ufadwoodaan haddii ay sidaas sameeyaanna kaanuu min alqismi thalis almadmuum qoladaa mukhtaalkaada oo magaranaysaa jegaraadiska ayay noqonayaan rawaahu abu daawuud wa axmedu an abi haaruun alcabdiyu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahay naatii kuwii u taga abaa saciid baan u tegi jirnay wayaquulu wuxuu dhihi jira markaan u tagno marxaban ataytu makaanan ruxban ay waasican makaan waasacaad soo waafaqdeenoo timaadeen soo dhowaada biwasiyati rasuulillaahi rasuulka ilaahay dardaarankiisa sala allahu alay wasalam a dadki ilaahay u dardaarmadow soo dhowaada saasay ka dhiganta dadkii rasuulku u dardaarmadow soo dhowaada dardaarankii nebigu maxaa yeelay ina rasuululahi sala allahu alay wasalam baa qaala yidhi waa kan dardaarankii ina naasa dadku lakum idinka reer madiinow taabacun taabiciin bay idin yihiin dadku waa idiin imaanaya cilmigay diinta laydinkaga dayanaya wa ina rijaalan ragna yaatuunakum waa idiin imaanayaan min aqdaari alaradiina dhulalka nawaaxideeda iyo jihooyinkeeda geesaha adduunkaa laydinka imaanaya madiina cilmiga loo doonanaya jaamacadana hadda waa ka furan yihiin waa weliba lagu badan yahay yatafaqahuuna iyagoo kasma dalbaya fi diini diinta inay fahmaan ayay idiin imaanayaan reer madiina fa idaa atowkum hadday idiin yimaadaan fastawsuu u dardaarma bihi dadkaa idiin imaanaya adduunka dhinacyadooda markaa meeshaa tagta madiina dadka macnaha wax ka baranaya diinta baad arkaysaa caalamka midab kasta iyo luqo kasta iyagoo ka soo jeeda iyo jinsiyad kasta iyagoo leh hadday idiin yimaadaan fastawsuu bihim u dardaarma khayran wanaag khayr u dardaarmo dadkaa idiin imaanaya soo dhoweeyo khayr u dardaarma saasay usoo dhoweyn jireen rawaahu tirmidiyu wa ibnu maaja siduunba haddana laga rabaa wanaag kula dhaqma weeyaan ilaahay dartii cilmi raadin bay meesha u yimaadeen imaamu tirmidi baa wariyey wabnu maajah bisanadin hariibin walakinahu fi tarkiib sanadku waa hariib hariibkana inta badan dacfi baa u badan yahy laakin waa min baabi tarkiib weeyaan marka min aadaabi alcilmi waxaa ka mid ah tawaaduc qofka cilmiga baranaya inuu tawaaduco inuu dooda iska ka ka tago ilaa inuu dooda rabo miduu diinta ku caddeeyo inay taamayo ku muujiyo oo waxaa la leeyahay man qaala inii caalimun fahuwa jaahid qofkii yidhaha caalim baan ah oo ma garanaysaa jecel inuu da waxaa sheeg sheegto waaba jaahil waxba ma yaqaan e marka ka sheekhaa sharxoya ee qaalo iftikhaaran wa tarafucan isla weynan iyo kibir qofka u dhaha wey ama qofka u yidhaahda inay dadku ogaadaan oo wax ka bartaan ama taxadusan binicmat illaah cilmiga ilaahay siiyeyba macnaa ilahay ugu xamdinaya falaa isagoo dhib ma leho jaahil maaha waa la ogolya marka intaas sharaxun hoos wuxuu kaaga sii sheegayaa dad tiro badan oo ma garanaysaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam tarna doodeen doodoodu ka xanaaqay nebigu oo markaasuu yidhi ninkii dooda ka taga anaa janno u ballanqaaday hadduu doono nin kaftamayaba ha noqdo ama xaq qabale isaguy doodaa la iska ilaasho marka qofka cilmiga baranayay dooda lalama rabo inuu galo cilmi iska dooda iyo muran looma baahna farcun yalzamu waxaa laazimaya an yakuuna alcilmu cilmigu inuu u ahaado lilaahi ilaahi tacaala sarey waxaa loo baahan yahay cilmiga aad baraysid dadka ama aad baranaysid inuu ilaahay dartiisa u ahaado can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man tacallama qofkii barta cilman cilmigaasoo mima kii an yubtaqaa lagu dalbo bihi cilmigaaba wajhullaahi ilaahay wejigiisa lagu dalbayo oo ay sha'nigiisa ka mid tahay ilaahay dartii in loola jeedo sida ka mucallimilqur'aani walxadiisi ninka dadka bara qur-aanka iyo ninka bara xadiidka ujeeddo kale ay leeyihiin waa ilaahay dartiis waa inay noqdaan ilaa wax kale ay ku maanaha meesha u yaalla male ma og tahay waa waa hawaab aakhiro ilaahay dartii waxaa lagu dalbo weeye fa inahumaa xadiidka iyo qur-aanku sharcullaahi wa siruhu fi lardi sharciga ilaahay iyo sirtii ilaahay dhulka keenay weeyaan qofkii marka cilmigaas barta laa yatacalamuhu xaaluusan u baranayn ilaa luyusiiba inuu ku asibo bihi cilmigaas caradan birbir adduunyo ama caradan maal xoolo xoola kuraadis weeye cilmiga wuxuu baranayaa xoolaa ku hesh carad waa birbir oo min addunyaa adduunyaha qofka sidaa u dhaqmaa lam yejid ma helo carafaljannati jannada urteeda iyo udugeeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada rawaahu abu daawud wa ibnu maajiha meel fog baana laga helaa jannada urteeda oo masaafo aada u baciidaayo dhowr boqoloo sano ilaa shan boqoloo sano abaa laga soo uriyaa marka qofka noocaas jannada urteeda ma helo hadduusan toobad keenin marka waxaa la rabaa inuu toobad keeno hadduu waxaas isku ogyahay waxaana usan adduunya ku darab u baranayna ilaahay darti waa inuu u baranayo qaal hazaaliy sheikhi ghazaali baa wuxuu yidhi saaxiib ixyaa culuumuddiin weeyaane moxamed ibnu moxamed baa la yidhaahdaaye radia allaahu canhu tacalamna alcilma ligayr illah cilmigaan barannay waagi hore ilaahay hayrkiis baan u barannayoo dunawi iyo waxyaalaha qalbiga iyaga ku jira isagoo hadda waa istawaaducayaaye fa abaa cilmigii baa diiday an yakuuna lilahi ilaahay inuu u noqdo maahe wax kale cilmigaaba wuxuu ku amrayaaba marka dambe isagaa ku toosinaya ilaa qofku waa toobad keenaya ma ogtahay cilmigu ilaahay dartiis haa isagaa ku amraya in wixii laga dhigo maqaaladaasna maqaalo cajaa'iba oo mashhuur ah weeyaane culimmadu ay soo raraan maqaalat lhazaali baa la yidhahdaa can ibni cumar waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi man tacallama cilman cilmi qofkii bartaa ligayrillaahina u bartaa oo amase araada bihi cilmiga ugala jeedaa hayrallaahi ilaahay cidaan ahayn waa shakuraawiya falyatabawa ha qaato maqcadahu makaanu fadhigiisa mina naari naar naar ha u diyaargaroobo weeyaan can kacb bni maalikin can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi man dalaba alcilma cilmiga qofkii barta oo dalba liyujaariya inuu kula munaadarado kula doodo bihi cilmiga alculamaaa culimmada macnaha yujaariya yajri macahum inuu kula dareersamo oo kula socdo oo leyska culimmada ku soo galo oo meelaha la yskaga yeero oo wakaaso waka oo sidaa qofkiisa u baranaya oo culimmada kula kula doodo oo kula dareero macnaha ku tirsi galo ow amase liyumaariya inuu kula doodo bihi cilmiga asufahaa juhalada dadkaan waxba garanayn a inuu kaga adkaado dee waa dadaan waxba garanayna markuu isaga waxba yaqaana cilmigu soo bartay oo la hadlo oo kaga xujo helo dadkao dhan buu isleeyahay sidaas kugu dubaridatid aa kaga xujo heshi oo adiga cilmigaada markaas sidaas ha ku soo baxo oo hadalkaa iyo doodaa iyo qof kasta aad aamusisi oo amase wuxuu u baranayaa cilmiga yasrifa inuu kusoo iilo bihi cilmiga wujuuhannaasi dadka wejiyaashooda ilayhi xaggiis dadka wejigooda inuu xaggiisa usoo iilo oo dhexdooda caan ka noqdo ninka laga sheeg sheego faraha lagu taagtaago qofkii sidaa cilmiga u barta adkalahu llahu ilahay baa qofkaa geliyay annaara naar ayuu ilaahay geliya rawaahu tirmidiy rawaahuma tirmidiyu wabnu maajah marka xadiidkaana waciid daran baa ku jira oo ilaa qofku inuu toobad keeno mooyaane hadduu sidaas waxu barto niyadiisu waa xun tahayo ciqaabkaasaa ka ratimaya ee waxaa loo baahanya cilmiga qasad wanaagsan qofku inuu ula qasdo marka xadiidka hore waa sanad saxiix xasana xadiidka labaadna waa sanad hariibah ariib isagoo laakiin waa fi tarkiib oo tarkiibka iyo tarhiibka haalo badan baa la saamaxaa khaatimatun khatamana allahu bilkhayri khaatimatun haadihi khaatimatun bimaa qablo wixii ka horreeyey mid khatimaysa weeyaan yabqaa aharu lcilmi cilmiga raadkiisu waa baaqi noqdaa khaalidan isagoo waaraya weligaa cilmiga mar haddii macnaha la barto dad la baro cilmigu waa iska joogaya can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man dacaa qofkii yeedha ee dadka ugu yeedhaa qowl ama ficilba ku tusa ilaa hudan hanuun qofkii dadka ugu yeedha kaana waxa uu ahaanaya lahu qofkaas min alajri ajarka xaggiisa mithlu ujuuri man duul ajaryaalkii oo kale tabicahu isagaba raacay mankaba qof intii raacday cilmigu dadka ugu yeedhay ajarkood buu helaya laa yanqusu daalika kaasi nusqaamin maayo ajirkaa la siinayo nusqaamin maayo min ujuurihim kuwaan wax raacay ajaryaalkoodii shay-an waxba ka nusqaamin maayo dad badan baad ma garanaysaa khayrka iyo hanuunka tusay dadka hanuunka aad tusay tiradooda intii la ekayd hanuunka ay ku camalfaleen aad tusay ajarkoodii baadna lagu siinaya iyagana ajarkii lagaaga soo jari maayo kooduna waa kaamil adigana kaada waa kaamil waman dacaa qofkii ugu yeera dadka ilaa dalaalatin baadinimo kaana waxaa ahaanaya calayhi dushiisa min alimi dembiga xaggiisa midlu aathaami man duul dembiyaasha oo kale tabicahu isaga raacay wadda xun qofkii jireeya cid allaale ciddii kaga dayatay dembigeediisa oo kale u leeyahy laa yanqusu dalika kaasi nusqaamin mayo dembiga dushiisa ah min aathaamihim iyaga dembiyaashoodii shay-an waxba iyagana koodii waa u kaamil dembigoodii isagana kiisi waa saaranya marka wadda xun iyo dhaqan xun iyo caado xun iyo xeer xun midna lama jireeyo hallaiska ilaasho rawaahu muslim wa abu daawuud wa tirmidiyu raggaa waaweyn adilada ah ayaa wariyey xadiidka wa canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi idaa maata ibnu aadam ibnu aadam haddii uu dhinto ee qofka muslimkaabaa weliba looga jeedaa inqadaca camaluhu qofka camalkiisa waa go-an camalkii macnaha u koraya qofka oo samaawaadka markaa cibaada la timaadid iyo daacaya khayr camal baa intaa xagga samada kuugu koraya ilayhi yascadu lkalimu ayib waalcamalu asaalixu yarfacu camal saalixa lagu dalacsiinay markaa khayr la timaadiba wixii lagu dalacsiinaya waa go-aya mar haddii qofku dhintay ilaa min halaatin saddex shay mooyaane saddexdaasaa baaqi noqonaya sadaqatin ka bedelo sadaqo sadaqadaasoo jaariyatin jaariye ah sadaqa jaariya oo la xidhiidha ee daa'ima weliga joogays maalan waa waqafkii masaajid buu waqfay daar buu waqfay dhul la beertabuu waqfay ceel buu waqfay mashaariicda kale xataa binu aadamkay bulshada u baahan tahay waddooyin iyo nidaam iyo wax khayr haddau sameeyo oo dadku ku danahooda ku gaaraan waxbuu waqfada sadaqa jaariya kii labaad aw cilmin cilmi cilmigaasoo yuntafacu bihi lagu intifaaco cilmi lagu intifaaco ayuu isaguna ka tegi oo dadkii gadaashiisii ku intifaacayaanoo mucallim qur-aan buu ahaan jiro dadku beri jiray markaasaa qur-aankii raggo baray baa mucallimiin iyo sii noqday oo qur-aankii sii wadayo iyagii ku dhaqmay oo waka oo waa intaa dee inaad dadku marka hore adigu tarbiyeysid ama cilmi kaleba bu ahaa ama waaba qoray oo kutubtoo qoray baa loo baahday oo la akrinaya sida hadda kuwaan an akrinayno kale waacaas oo kale o dhan weeyaan waxaa ka mida buu yidhi wa minhu low taraka bacda xayaatihi intuu noolaa kabacdi wuxuu ka tegey musxafan kitaab qur-aan ah ayaa waxyaalihii laga helay xoolihiisa ka mid a oo ka tegey kaasaa gadaal kitaabkii dad akhrisanayaan oo gurigiisi baa kitaab qur-aana laga hela oo amase wuxuu ka tegey kutuba cilmin kutub cilmiyo sharciyin cilmi sharciya nin kutub haysaba ahaa kutub baa la hela bacdamaa u dhintay inuu lahaan jiray nin inta dhintaa hal kitaabba gurigiisa laga waayey aan waxba meesha olin qur-aan iyo kayr midna kutubta waa la gataa waxa gadata waxa ugu fiican bay ka mid yihiin kutubta waxyaalaha ugu fiican oo dadkaadana xataa haddii adduunka markaa ka tagtid hantidaada ka mid noqdaan oo dadka iyo awlaaddii iyo waxaasoo dhan hadhita ay bartaan oo ogaadaan ma garanaysaa wixii aad aaminsaneed iyo cilmiga akrisan jidha ama lagu akrin jiray waa muhim marka waxyaalaha la tabcaday ugu fiican yihiin kutubta oo amase wuxuu yidhi waladin saalixin walad wanaagsan oo yadcuu lahu weliba laakiin usoo duceeye rawaahu lhamsatu ila lbuhaari ilmo wanaagsan hadduu ka tagooday weladun baa la yidhi rag iyo dumar waxu doonaa noq saalixnimaduna waa qof muslimo qofkaa wanaagsan dee wuxuu camal la yimaado isagana qofkii dhalay waxbuu ku leeyahay waa leeyahay inuu u duceeyaa markaa loo baahan yahay wa canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi ina mimaabu ka mid ahaaday iska khabar soo hormaray weeyaane yalxaqu haleelaya almu'mina qofka mu'minka waxyaala haleelayabuu ka mid ahaaday min camalihina ka haleelaya camalkiisa xaggiisa iyo waxasanaatihi xasanaadkiisa bacda mawtihi intuu dhintay kabacdina haleelaya cilman baa ka mid ahaaday cilmigaasoo callamahu uu baray dadka wa nasharahu uu faafiyey in dadkii waxaa macnaha cilmiga la faafiye laga maarmaa wey wa waladan baa ka mid a waxyaalaha haleelaya qofka saalixan waradku wanaagsan tarakahu ka soo tegey aw musxafan baa ka mid a kitaab qur-aan ahoo waradahu ou soo dhexal siiyey dadka oo dadku ay gadaashi dhexaleen cilmigiibuu ka mid noqonaya aw masjidan baa haleelaya o banaahu uu soo dhisay ow beytan guri oo libni sabiili waddada qofka ku jooga banaahu uusoo dhisay waddada ibnu sabiilka dadka martida ah meel ay magaranaysa hoteella iyo inaysan u baahan meel lacag laga qaadanay guri martidu ku degto ayuu sameeyey waxaa kaloo ka mida buu yidhi aw naharan nahran webi oo ajraahu uu dareeriyey ha webi buu qoday webi buu diyaariyey ceel buu qoday waxyaalahaasa ka mid a ama isagaa qoday ama carruurtiisibaa u qoday waka ama kharash ha loogu qodo ama si kastaba sababba ha u noqdo aw sadaqatan baa ka mida sadaqadaasu akhrajaha uu ka bixiyo min maalihi xoolihiisa fii sixati caafimaad qabkiisa iyo wa xayaatihi noloshiisa isagoo caafimaad qaba oo nool marka u dhintay dardaaranka iyo ka horba ayuu xoolihii baxshay sadaqa u la baxay intaasoo shayba talxaquhu a madkuuraadkaasi waa haleelayaan min bacdi mowtiha ayay haleelayaan intuu dhintay ka bacdi qofka intuu dhintay ka bacdi waqafka iyo kuwa kuxig oo dhan waa isla waqafu xadiidku xadiidkii horeo mujmalka ahaa ayuu mufasir u yahay waa iyadii lagu lahaa mujmal iyo mufasir hadday yimaadaan mufasirkaa macnaha la gadaal marinaya mujmalkii baa la hormariyey kaas hore saddex baa haleelaya buu yidhi kanna waxa weeyaan wixiibuu kuusii sharxay waana isla unintii weeyaan wuu sii caddeeyey ilaa toban shay baa la gaadhsiinaya ashcaarta halkaa ku qoran ayaa markaas iyadana lagu soo caddeeyey rawaahu ibnu maajah waalbayhaqiyu wabnu khusayma can jariir bni cabdillaahi can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man sanna fi lislaami islaamka dhexdiisa qofkii jireeya sunnatan sunne sunnadaasoo xasanatan wanaagsan waa bilowda shay sunnaday wanaagsan buu bilowda fa cumila waa lagu camal falay bihaa sunnadii bacdahu gadaalkiis ayaa lagu dhaqmoo lagu camal falay wixii uu bilaabay intau noolaabaa gadaashiisii baa la sii wadaayo raatiba laga dhigta kutiba lahu qofkaa waa loo qorayaa midlu ajri man duul ajarki oo kale camila bihaa sunnadaas ku camal falay isaga gadaashiis walaa yanqusu kana nusqaamin walaa yanqusu nusqaami maya dheh faacilka kuu dambeeya min ujuurihim ajaryaalkooda shay un ka nusqaami mayo ajarkooda wax ka nusqaamaya ma jiraan waman sanna qofkii jireeya fi lislaami bimacnaa sunnatan sayi'atan sunno xun oo mamquutaaya loo caroodo facumila bihaa waa lagu camal falay bacdahu isaga gadaashiis xadiidkan waa xadiid muhim ah kutiba calayhi waxaa loo qoraa mithlu wisri man duul dembiga oo kale camila bihaa waddadaa raacay oo ku camal falay walaa yanqusu mana nusqaamayo min ujuurihim ajaryaalshooda shay-an waxba ka nusqaamaya xumaan qofkii tabcay dembigii intii kaga dayatay buu la wadaagsanaya wanaag qofkii sameeyena waa sidoo kale marka sannana bimacnaa axyaa lagu fasirmayo qofkii nooleeyo oo sida ragga qaarkeed ay ku fasiraan waa la iska ilaalinaya rawaahu muslim watirmidiy can cawfin qaybta dambea markaa ka hor imaanaysa haddii saa lagu fasiri lahaa can cawfi lmusaniyi ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu ku yidhi libilaal bni alxaaris iclam bilaalo ogow qaala wuxuu yidhi bilaal maa aclamu maxaan ogaadaa yaa rasuula allah qaala nebigu wuxuu yidhi iclam ogow ogeysiis weeyaane yaa bilaalu bilaalow qaala wuxuu yidhi bilaalkii maa aclamu maxaan ogaadaa yaa rasuula allahi qaala nebi wuxuu yidhi inaw shaan iyo waa kan wixii la ogaanayay man axyaa qofkii nooleeya sunnatan sunno qofkii nooleeya sunnadaasoo min sunnatii sunnadaydi ka mid a taasoo qad umiitata la dilay bacdii gadaashay qofkii nooleeya inta aniga iga dambaysaa la dilay markaasuu nooleeyey fa ina lahu qofkaa waxaa usugnaaday mankaas min alajri ajarka xaggiisa midla man baa usugnaaday man la midkiis camila bihaa ku camal falay sunnadaas min kayri an yanqusa ou nusqaamiyo min ujuurihim ajaryaashooda shay-an waxba ou nusqaamo ajaryaalkoodii shay waxba iyadoo aan laga nusqaamin min ayri an yanqusa min ujuurihim shay-an isagoo ajaryaashooda waxba ka nusqaamin intii gadaashiis sunnadaa la dilo oo nooleeyey kaga sii dayata ajarkoodii oo kale isna leeyay iyagiina waa u kaami waman ibtadaca qofkii dhambasho bidcatan bidcinimo oo dalaalatan dalaalo ah bidcinimadu haddaysan dalaalo ahayn baabaxaysa hadday dalaalo tahay taasoo laa turdi illaaha wa rasuulahu ilahay rasuulkiisana aan rido gelinayn wax gadaal laga keeno ilaahay rasuulkiisu raalli ka noqdaanoo shareecadu qabto hadday tahay laga hadli maayo mafhuumka xadiidka kaana caleyhi dushiisa waxaa ahaanaya qofkaas milu aathaami man qof dembiyadiis oo kale camila bihaa ku camal falay laa yanqusu daalika kaasna ka nusqaamin maayo min awsaari nnaasi dadka dembiyaashoodii shayan waxba ka nusqaamin maayo dadka dembiyaashooda waxba ka nusqaamin maayo rawaahu oo waxa weeyaan isaguna dembigii waa leeyahay iyaguna dembigu waa leeyihi rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa xadiidkaasna wariyey wuxuu yidhi markaa bisanadin xasanin weeye weliba waa axaadiisu lkhaatima khaatimadan ugu dambaysa axaadiisteedu tadullu waxay tusaysaa calaa ana hawaaba atacliimi walirshaadi in dadka wax la baro la hanuuniyo hawaabka laga helaa ka badan oo ka baaqinimo badan min kulli camalin saalixin camal kasta oo kale oo wanaagsan taa ayaa ka cajo badan taas baa loo baahan yahay wallaahu aclam kitaabu dahaarati dahaarada kitaabkii lagu sheegay wey dahaaradu waa nadaafo sharcigana waxaa la yidhaahdaa wax lagu bannaysanayo salaada oo weese noqon kara ama mayri noqon kara ama booraysi ama najaaso la iska suuliyey wa fiihi abwaabun hamaaniyatun sideed baab ayaa dhexdiisa kitaabu dahaara albaab alawal baabka ugu horeeya fii fadaa'ili dahaarati dahaarada fadaa'isheeda laga hadlaya qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi jalla shaanuhu shaanigiisu weynaaye fiihi ay fii masjidi quba masaajidka quba dhexdiisa rijaalun rag ba ah masaajidkaa rag baa jooga waa quba raggaasoo yuxibbuuna jecel an yatadaharuu inay dahaaro qaataan dhagaxa isticmaalaan ka bacdina biyaha isticmaalaan isijada ilaahay baa jeclaaday rasuulkaa loo sheegay markaa calayhi salaatu wasalaam wallaahu ilaahina yuxibu lmudahiriina kuwa dahaarada qaatee dahaaro qaadashada badan mutadahiriinta ah ilaahay kii jecel weeyo macnaha hawaabiya hawaab jaziila can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi ina ummatii ummadayda yudcauna waa la wacayaa waa loo yeerayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada meesha bannaanka laysku xukumayo ayaa loogu yeeraya guran xaalay yihiin kuwa biriir leh oo muxajaliina xubna gargaran adimada lugaha iyo gacnaha iyo waa dharan yihiinoo waa midab kalaa ka muuqda waa xubna gargaran yihiin jirka kale uma eka wejiguna macnaha quran weeyo biriir buu leeyahayo waxa weeyaan waa baydaa nayira waa wejiye iftiimayo nuuraya wejiyadooda murada awal waxaa la dhihi jiray faraska wejiga cad oo salaanta lahoo macnaha wejigu cad yahay a hadda loogama jeeda laakiin waxaa looga jeedaa dadkaana wejiyaashooda cadcad yihiin muxajaliina xubna gargarnaantuna waxay ahayd maalan faraska oo labada lugood iyo labada abdinoo hore ay cad yihiin intiisa kalena aysan caddayn marka iyagana dadkan waa cad yihiin intaasa cad maxayna la cad yihiin xanuun iyo baras iyo balaayo kale kuma dhicine waa min aathaari lwuduu'i bay quran muxajiliina leeyihiin weesada raadadkeed waa weesadii calaamadeed intii ay ka weesaysan jireen min aahaarin hiya lwuduu bay ka dhigan tahay idaafadu waa iska idaafa bayaaniya faman istadaaca qofkii awooda minkum xaalu idinka idinka mid yahay an yudila inuu dheereeyo quratahu biriirtiisa oo intii waajibka wejiga la dhaqayay kaba sii badiyo lugaha iyo gacnaha intii la dhaqayay ka sii dheereeyo falyafcal sidaa ha sameeyo oo dhaqidda ha ku xeel dheeraado rawaahu alkhamsatu ila abaa daawuud markaa sidaa darteed abu hurayre saxaabiga la yidhaahdo waa garanaysaan oo madhabkiisu madhab cajaa'ib oo saxaabada kaleo dhan uu kaga bedelan yahay bu ahaa waa raawiul xadiidkan wey xadiidkan saxaabiga warinaya markuu weesaysanayo ilaa lowyadaba soo gaarsiin jira weesada oo gacnaha markau dhaqayo ilaa kilkilada soo gaarsiin jiro markii la dhaho maxaa saa ugu xeel dheeraanasaana xadiidkaana nebiga ka maqlay u dhihi jiray oo sidaas u isticmaali jiray wacanhu an nabiy sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi alaa adullukum war mayaan ma idin tusaa calaa maa shay yamxu llahu ilaahay ku baabiinaya bihi maagaba alkhadaayaa gafafka wayarfacu ku koryeelaya bihi maagaba addarajaati darajooyinkana ilahay ku dalacsiiyo qaaluu waxay dhaheen saxaabadii balaa inaadanna tusin iska dhaafina tusi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isbaaqul wuduu'i weeyaankaasi weesada oo lagu xeel dheeraado cala almakaarihi xilliyada makaarida ay naftu kaanayso isbaaqu lwuduu marka horta xadiidka hore waa inagii sheegno waa abu hurayra xadiidkiisa waajibaadkii laga hadlimayay intii waajibka ka badnayd baa macnaha la dhaqaya sida qofka nuurkiisa u ziyaado maalinka qiyaamada karaamatan min allahi lihadihi اlumma waa karaamo xag rabbi ka timid ilahay ummadan ku karaamaynayo qaala lbusiri busiri maaha busiri baa la yihahdaa sheekh moxamed waa sayidu shucaraa baa la yidhahdaaye shaaki salaaxi lahum sima tumayizuhum wاlwardu ymtaazu bsima can salami wuxuu ku leeyahay macnaha saxaabadu ammaanaya markaasuu leeyahay saxaabada waxaa u sugnaatay calaamad ka soocaysa oo ummadda kale looga garto waalwardu yamtaazu geedka wardiga la yidhaahdo waa socmaabuu yidhi bisiima calaamad buu kaga socmaabuu yidhi can isalami qurac isaga qurac calaamad baa lagu kala gartaa geedaha waa la kala yaqaan a marka saas oo kale weeyaan saxaabadu dad umeeka weeyaan waa dad cajaa'iboo waa waa la garanayaa bui marka wuxuu yidhi isbaaqulwuduui nabigu weysada oo lagu xeeldheeraado cala almakaarih walow cala almakaarih ama cala almakaarih baa lagu xeeldheeraado xilliyada naftu ay kaanayso oo maxay la kaanaysaa qabow badan baa jira maala markaasaa naftu biyahay diidaysaa ama waa xanuunsan yahay qofku biyahaas inuu dhab u isticmaalo waa qof jireen markaasuu biyihii isku khasbayaago si kaamilaba u weesaysanaya wa karat khuda qaada la godo tilaabada oo la badiyo ila lmasaajidina loo badiyo masaajidada intii ka ah a jamaacada waintidaaru salaati salaad oo ma garanaysaa la sugo bacda salaati salaad kale dabadeed waxa weeyaan salaad baa tukatay salaaddii kalea sugtay ma bartii baa fadhiday miyaa ama waa bartii baaba inaad ka sugtid amaba waxaa lagu fasiray qofku wuxuu go-aansan yahay inuu salaadan marku tukado a faralkii labaadna waa u go-aansan yahay inuu isna jamiico ku tukado saasaa qalbiga kaga jidha hadduu doono meesha haba ka tago ha soo noqde sidaa un baa niyaddiisa iskaga jidha waintidaaru salaati bacda salaati fadalikum intiinaasi oo laydiin soo sheegay arribaadu waa xiran weeyaan ku nagaansho weeye nagaansho weeyaan oo waa maxay ribaadka waxaa la dhihi jiray xadka iyo meesha furintaa oo jiidda hore oo gaalada islaamka udhaxaysa askarta difaaca kaga jidha kuwaasaa waxaa la yidhahdaa ribaad bay ku jiraan meeshaa fungaradaayoo macnaha jiidaha hore ah wardiyaha kaaye marka ninkaana waa ribaadkaasoo kale ku jiraa weeyaan waa jihaad weyn wey qofkaan naftiisaba la jihaado rawaahu muslim wاtirmidiyu wالnasa'iyu wacan can nabiyi sala اllahu alيyه waslama qaala ne wuxuu yidhi idaa tawada'a alcabdu addoonku markuu weysaysto addoonka almuslimu muslimka ahaa aw ilmu'minu amba mu'minka ahaa faqasala wejha wejigiisa u dhaqo kharaja waxaa ka baxaya min wejhi wejigiisa kullu khadiicatin baa ka baxaysa khadiica dhammaanteed gef khadiicadaasoo nadara uu ku firiyey ilayha xaggeeda nadara uu firiyey ilaha xaggeeda u firshay dembi kastoo indhaha ku firiyey biyaha weesada bay raacayaan markaa wejiga dhaqday nadara uu firiyey ilayhaa khadiicadaba bicaynihi ishiisa uu ku firiyey macal maayi bayna baxaysaa khadiicadaasi biyaha macooda ow maca aakhiri qadril maayi biyaha dhibeeda ugu dambaysa ha maceeda ayay khadiicadaasi baxaysaa fa idaa qasala yaday labada gacnood markuu dhaqo kharaja waxaa ka baxaya min yaday labadiisa gacnood kullu khadiicatin khadiica dhammaanteed oo kaana u ahaa badashad haa tay qabatay yadaahu labadiisa gacnood ay qabteen ay camal fashaa looga jeeda macal maayi bayna khadiicadaasi baxaysaa ow amase maca aakhiri qadril maayi biyaha dhibicdooda aakhirkeeda ayaa dembigaas raacaya fa idaa qasala rijlay labada lugood haddou dhaqo kharajad waxaa baxaysa kullu khadiicatin khadiico iyo gef dhammaanteed oo mashad haa ay u socotay khadiicadaba rijlaahu labadiisa lugood macal maayi bayna baxaysaa ow maca aakhiri qadril maayi biyaha tifqinkooda iyo dhibcahooda aakhirkeeda ayay khadiicadaasi baxaysaa xataa yakhruja ilaa qofku baxo naqiyan xaaluya kii la dahiray min adunuubi laga dahiray ama xataa yakhruja lagu fasiro xataa yakhruja xataa yafruqa ilaa uu qofku faaruqo weesadii dhammeeyo naqiyan xaaluya kii daahirah min adunuubi bimaana yafruq baa lagu fasiraa dembiyaasha uu macnaha daahirka yahay waxa weeyaan qofka weysayso saasaa dembiga looga dahiraya dee qofka taariksalaadka ayaa aan tukan dee wixii sibaa ku kaydsamaya isagana ilaa ma tukado intaa isagu dhaqi maayee rawaahu muslim watirmidiyu imaamu tirmidina waa weriyey xadiidka dembiyaashaan baxaya marka waa dunuubta sakaa'irta ee kabaa'irtii maaha kabaa'irta soo maaha iyada toobadkeen toban nasuuxa baa loo baahayay waxaa kaloo iyana toban nasuuxa laga maarmaana xuquuqda addoommada iyadana waa in qofkii ama uu kaa goosto ama uu kuu cafiyo ama aa u gudbin wixiis addoommada xaqooda iyo dembiyaasha kaba- kabaa'irta toobo weyn bay u baahan yahin lakin weesadaan iyo arrimahan dembiyada ay dhaafayaan waa wixii aadan binu aadam ka gelin addoommadu ma ogta waxa la yidhi waa bak waa waa dad iska bukalaa qofku hadduu aakhiro wax kugu yeesho ku cafin maayo wuxuu rabaa haddaa kelimaad tiri inuu kaa goosto ilaahay isaga marka waa deeqsiyo waa kariimo isagu waa iska cafinaya a laakiin xuquuqda binu aadamka addoommadu waxoodii baa iskaga bahan ya waliba agga markii la tago qof kasta cida wax ka helo iska rabaa ee wax ka qaatay ama soo diishay ama soo xamatay ama soo dhacday ama ma garanaysaa oo markaa daalac ku yeesho rawahu muslim watirmidi wa canhu qaala samitu waxaan maqlay buu yidhi saxaabigani khaliili ayaan maqlay buu yidhi khaliilkaygi yaquulu isagoo le sala allahu alay wasalam tabluqu way gaaraysaa alxilyatu xilyadu waxyaalaha laisku qurxiyo min almu'mini muuminka xaggiisa waxay ka gaaraysaa xaysu meeloo yabluqulwudu'u weesaygu u gaari jiray a xadiidka markaas waa abu hurayra waa kaa isaga wuxuu ugu xeel dheeraan jiray weesada inay halkaa u gaadho axyaalan jawharta laisku qurxiyo dahabyada iyo fidooyinka iyo cajaa'ibta qof kasta waxay u gaaraysaa mu'mina meesha weysada gaarsiin jiray intii aaga dhaqidda gaarsiin jiray ayaa lagu gaarsiinaya ilaa halkaasaan la ogolayn raggu iyo inay halkaanaan la ogolayn raggu inay qaataan waxyaalaha la isku qurxiyo dahabyada iyo waxyaalaha lakin jannada markii la galo rag iyo dumar ma kale leh yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin wa lu'lu'an wa libaasum fiiha xariir maa xariirtii baa la qaadanaya dahabkii iyo jawharihii iyo waxaas o dhan baa la xihanaya rag iyo dumar halkaanse raggi looma ogola can abi malikin waxaa laga wariyey alashcariyi can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi adduhuuru dahaaro qaadashadu da-da la godo shadruliimaani iimaanka barki weeyaan in la dahaaro qaataay waa iimaanka barki oo maxaa laga dahaaro qaadanaya laba shay najaasooyinka macnawiga ah kibirka iyo xasadka iyo istususka iyo najaasooyinka daahirka ah oo jirka iyo marada taabta ku dhega labadaba daahir ka noqo waa qayb ka mid a iimaanka ama waaba iimaanka barki waay amaba waxaa la leeyahay bimacnaa dahaaro qaadashada oo weesadaayo shadru liimaani iimaanka salaada looga jeedo salaada shadrigana bimacnaa shardi looga jeedo salaada shardigeeda weeyaan in la dahaaro dahaaro qaato salaada shardi ka mida weeyaan shuruudaheeda walxamdu lilaahi oo lala yimaado tamla-ulmiisaana miisaanka ayay buuxinaysaa miisaanka qiyaamada lagu saarayo wa subxaana allah walxamdu lilah a ku wardidid tamla-ani wadajir waxay u buuxinayaan aw tamla-u mid kasta gaar ahaanteed waxay u buuxinaysaa maa bayna asamaawaati waalardi cirarka iyo dholka inta udhaxaysa subxaana allah walxamdu lilahi waa jannada marmar iska soo dhawaataa macnaha markii axaadiidan oo kale la tilmaamayo oo intaa aad la timaadid haddii loo yeelo wax muuqaal lahoo laysdul saar saari karo ilaa cirka iyo dhulka inta udhaxaysa ajirka ka xasilaya oo noo muuqan lahaa way buuxin lahayd ajirka halkaa ka imaanaya wasalaatu salaaduna nuurun nuur weeyaan salaadu waa nuur qofka la yimaada qabriga markuu tago iyo inta qabriga ka dambaysaba nuur bay unoqota yascaa nuurun bayna aydiihim wa biaymaanihim wasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo weeyaan qofka la yimid ee faacilka sameeyeyba bay u doodaysaa qabriga iyo wixii ka dambeeya wasabru sabirkuna diyaa-un waa un isna nuur wasalaatu nuurun wasabru diyaa-un kana waa nuur marka waa tafanum baa la yidhahdaa ereyada in la kala duwo amaba maahee oo ana diyaa-a maa kaana nuuruhu min daati diyaa waxaa loo isticmaala waxa daata ahaan isaga nuurka u leh ka shams sida qoraxda iftiinkeeda iyada buu ku dhex jiraa wa nuuruna waxaa loo isticmaalaa maa kaana min hayrihi hayrkiis wixii nuurka ka qaata dayaxu xaggee iftiinka ka qaata a waa loo sharxa kuwa iskoolada dhigta iyo kalqamari dayac oo kale qaala allahu tacaala huwa aladii jacala ashamsa diyaaan walqamara nuuran ha waka waa la isdul marayaa xidigahan wareega iyo qoraxda iyo dayaxa iyo ma garanaysa cajaa'ib baa jira waa culum dhan oo jidha walqur'aanu qur-aankuna xujatun xuja uu kuu yahay laka adiga qiyaamada haddaad ku camal fasho qur-aanka adoo kuu doodaya ow calayka ama adoo kugu doodayaayo ku dacweynaya haddaadan ku camal falin waa xadiid khatara kullu naasi dadka oo dhan yaqduu waa jarmaadaya qof kastoo ka mid ah waa shaqaysanayaa fa baa'icun fa minhum baa'icun baa ka mida mid beecinaya nafsahu naftiisa ama fa baa'icun fa huwa baa'icun qofku waa beecinaya nafsahu fa muctiquha markaasuu xoraynaya intuu nafta suuqa geeyo oo ilaahay ka gado ayuu markaa naftiisa xoraynaya aw muubiquhaa ama intuu gado suuqa geeyaba wuxuu markaas halaagayaayo shaydaan buu ka gadayaa rawaahu muslim wanasa-iyu watirmidiy maanaa waxa weeyaan gadiddu suuq kale ma jire naftiisa ayuu ilaahay ku xirayaa naar buu ka badbaadinaya ama shaydaan iyo wuxuu u dhibaya hawadiis can cuhmaana waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man tawada'a qofkii weesaysta fa axsana alwudu'a weysada wanaajiya kharajat khadaayaahu dembiyaashiisa way ka soo baxayaan min jasadihi jirkiisa xataa takhruja ilaahay ka baxdo min taxti adfaarihi cidiyihiisa hoostooda marka ugu dambaysa weysada cidiyaha hoostoodaa dembigu raacaya oo macnaa biyaha ka shumaya rawahu muslim can cumar can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi maa minkum min axadin qof idinka mid ma aha qofkaasu yatawada'u weesaysanayo fa yuxsinu lwudu'a weysada wanaajinaya uma yaquulu markaa kabacdi dhahaya intuu qiblada qaabilo weliba istaago xiina yafruqu markau dhammaystirto ka faaruqo min wudu'ihi weesadiisa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh sidaa ku ducaysanaya ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu ilahay maa ilaah kale inuusan jirin waxdahu xaalow keligiis yahay laa shariika lahu ilaahnimadana wax la wadaagsan aysan jirin waxaan kaloo qirayaa wa ashhadu ana muxamadan nabiyullaahi maxamedna cabduhu waa rasuulun yahay qof sidaa dhahaya ma jiro ilaa hadduu jiro futixad lahu waxaa loo furayaa abwaabu ljannati jannada albaabadeeda abwaabtii athamaaniyatu ee sideedaha abwaabtay sifa ka tahy yadkhulu waa ka gelayaa min ayihaa toodii abwaabta shaaw doono ayihaa ayi abwaab mid allaala tow doono albaabadaa ka mid a ayuu ka gelaya ka waxa weeyaan ehel buu u noqonaya tuu doono inuu ka galo laakiin dee qofku kolley midun buu ka gelayaa marka dambe rawahu alhamsatu ila albuhaariya wazaada tirmidiy imaamu tirmidi wuxuu ziyaariyey allahuma ijcalnii baa lagu darayaa ducada ilaahu iga dhig iga yeel min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan waijcalnii iga yeel min almutadahiriina kuwa dahara qaadashada badan can ibni cumar can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man tawada'a qofkii weesays calaa duhrin maca duhrin dahaara qaadasho maceed isagoo awal weese qabay bo weesaysadii weesadii markaas misna weesays ama dahaaro qaatay calaa duhrin maca duhrin ama calaa duhrin xaalu ku sugan yahay calaa duhrin maca duhrin calaa bimacnaa macaa wey kutiba lahu qofkaa waxaa loo qoday qorayaa cashru xasanaatin toban xasanaa loo qoraya isagoo dahaaro qabay toban xasana waa maxay toba toban weesay si oo kale ajarkood baa loo qoraya iyo wixii kasii badan macnaha tajdiid lwuduga ama qadagtidha weesada la cusboonaysiiyo ayuu xadiidku ka hadlaya lakin sanadkiisaa daciifa wa maca dalika waa fadaa'il acmaal oo xadiidka sanadkiisu daciif ka yahay fadaa'il acmaalka waa loo qaadan karaa rawaahu abu dawuud watirmidiyu wallahu aclam